horta marka koowaad anigu waxaan haynin muwaatina nin hadda siyaasad iyo howlo ku jira ma ahi taas waa qodobka koowaad aan rabo qof walba inuu ogyahay waxaan hadda wadaa barnaamijka aan u imid oo culays badan soo saaray wakti badanna iga baxay bal arinta dalka wixii laga qaban karo dhibaatooyinka badan oo haysta wixii koowaad oo aan xoogga saaray waxay ahayd waddo isku xiri doonta magaalada dangorayo iyo magaalada weyn ee taariikhiga ah ee soomaaliya taariikhi ahaan dhulka ugu dheer waxyaabaha taariikhiga oo dalka soomaaliya laga qiimeeya waxyaabihii ugu qiimaha badnaana ay ku yaalaan sida sarta cajaa'ib kale oo sayid maxamed cabdulla xasan oo boqol iyo siyaado dhisan hadda dhul beeraley ah dhul badeed ah dhul maxaan ku ihahdaa xooleed ah dhulkaas oo khayrkiisi aan laga faa'iideysan xuma wadda xumo awgeed inaan waddadaa wax ka qabano baan u imid waxaa ilaahay aan uga shukriyeynaa inaan shaqo aan caadi ahayn qabanay ilaa hadda oo ay ka mid tahay magaalada dangorayo ilaa iyo buuralafo meesha la yiraahdo oo ayl afartan kilomitr u jirta oo waddo hore oo ayl awal laga soo qaaday ay soo gaartay siddeetanka kilomitr oo ahaa dhulka jidka ugu xun in aan jidkaas ka qabanay laba howloodoo waaweyn mid waxay yidhahdaan clearance oo ah jidkii in la banneeyo dhirta laga jaro dhagaxa laga qaado dhulka godka la buuxiyo wixii taagan laga laga qaado iyo mid ah survey and soil analysis oo ah in dhulka waddada toosnideeda waxyaabaha ay u baahan tahay dhismaheeda ciideeda qeexideeda yani waxa ay qaadi karto hadhowto in la eego laba barnaamij aada u ballaaran baan siddeetan kilomitr ku dhammaynay waqti aada iyo aada u yar oo ay aada ula yaabeen injineeradii markii hore qadaray inay ku bixi doonto wakti aada u dheer oo sanad iyo ka badan ah lacag milyan ka badanna ay ku bixi doonto wixii oo dhan wax aada iyo aada uga yar baa ilaahay noogu sahlay oon qabanay qaybahii kale oo kasii xooga badnaana waa dhiman yihiin oo ay ka mid tahay caro jaya in la mariyo oo ay kaloo ka mid tahay laami in aakhirka la mariyo waddadaas oo waddooyinka soomaaliya hadda kaga duwan oo number kow ay noqon doonto ballaarkeeda ballaarka waddooyinkeenna waa weyn oo isku xira dalka waa lix mitir iyo waxyaaba yar oo shoulders ay yidhaahdaan oo nus nus labada dhinaca waddadaani waxaan hadda banaynay lix iyo toban mitir wax ku dhow saddex laabka waddooyinkeenna ugu waaweyn dalka bay noqon doontaa laamiga intii la rabo baa la saarsan karaa laakiin in jidkaasi u bannaan yahay faa'iidooyinka jidkii dhisidiisii iyo diverty road wax la yiraahdo ama maxaan ku ihahdaa maxay ahay bypass waxyaabaha jidka markii waddada laamiga la dhisaayo waxay baabuurta u baahan yihiin jid kaloo ay maraan marka in jidkii labadii u qaybsami karo intii laba kharash u bixi lahaa iyadana waan way faa'iidada ay leedahay bay ka mid tahay haddii waddadaa la dhisana hadhowda waxay horseedi doontaa dekeda dee weyn in laga furo ayl haddii dabco in laga qodo xoolaha laga soo dhoofinayo waxaasoo dhan caafimaadka inay u sahli doonto marka waddadaa intaasaanu hadda soo far ka qabanay qaybihii kalena waxaanu ugu jiraa cambain iyo xoola ururin saad ogtihiin waxaa dalka ka dhacay abaar aada iyo aada iyo aada u culus oo taariikhda hadda la xusuusan yahay oo soomaaliya tan oo kale aysan soo marin sidaa darteed dadkii ka qayb qaadashadii ay wixii kaga qayb qaadan lahaayeen haddee waxay xoolahoodii dhaafeen iyo waxa waxa ay haystaan iyada laftoodu la daaladhacinayo weeye marka intay xaalka u hagaagayo iyadana waa sugaynaa waddanka oo maaragtay howlo badan ay haystaan awgeed marka dhinacii contributionka dadka iyagoo diyaar aada ula ah oo si aan caadi ahayn nooga soo dhoweeyey oo dariiqyada meeshan marba laygu qabsado aan aada ula yaabay yacni dadkeenu inay dad wanaagsan yihiin oo maaragtay fadhiga la iiga kacayo lai ducaynayo laleeyahay maaragtay waxaa qabatay wax caadiya ma aha dee waxay tusaysaa hadday lacaga hayn lahaayeen inay bixin lahaayeen marka marka markii wadcigu inoo hagaago xaaladda xaalad ka fiican inoo soo gaarto waxaan rajaynayaa dalka gudihiisana in lagaga qayb qaato hadda dhaqaalaha intaa la eg waxaa ku bixiyey organization aan anagu waa hore ka asaasnay dalka canada oo la yidhaahdo somali relief network of north america ururka samafalka soomaaliyeed ee waqooyiga america ayaana ilaa hadda hawshaa ku qabanay taasi waa dhinaca waddada dhinaca kale maanta aynu hadda joogno oo ah lixda february sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka sida aan idinsoo tusayba waxaanu haynaa ooan maanta halkan magaalada garowe ku qalaynaa labaatan neef oo xoolo ah iyo bariis iyo ma arkaysaa wixii la socday oo ah in aan runtii maantay cunto siino ilaa dad afar boqol oo qof gaaraya inaan maanta cunto siino oo isugu jira haween caruur dad waayeel ah iyo dadka mucawiqiinta ama handicabiska gaar ahaan xerada dadka indhahala iyo keyrkoodba inaan u qaybino maanta qadadaas qadadaas waxay qeyb ka tahay in dadkeeni iyo dalkeeni aynu xasuusanno oo waxay yidhaahdaan mahmaha cajiiba baa jirto fiqioo la yidhaahdo maa laa yu'taa kulluhu laa yutraku jullu haddaan wixii la wada heli karin lagama wada tago macnaha haddii qof waliba wuxuun ku taarsado dadkiisii iyo dalkiisii dee waxbay tari waxa ugu liita inaad tidhaahdo haddaanan baahidii oo dhan tiri karin dee waxba ka qaban maayo caqli fiican ma aha marka dee qof waliba hadduu intaa in le ka qabto waxaan rajaynayaa wax badan inay dalka ka qaban doonto dalkao dhan baahidiisa la kafayn doono marka barnaamijkan wadno waa kaa waxaan marka aan leeyahay oo halkan uga baaqayaa idaacadda daljir rabaa inaan dadka ka gaarsiiyo laba arrimood midi waxay tahay dadkeena iyo dalkeena markay dhiban yihiin qof walbow ama dalka joog ama dibad joog ama baabishtari ahow ama xoolo badan lahow ama wax yar lahow dadka iyo dalka in wax lala qabto oo qof walbow intaa ka qayb qaadan karto inaad kaga qayb qaadato taas ummadda guud ahaanid baan u diraya qeybta labaad oo aan raba inaan u dirana waxaa weeye waddada hadda aanu wadno waa waddo u baahan qof waliba inuu wax ku darsado intay doontaba dhaqaalihiisu ha noqdo haddaa neef xoolaa ku daraysid haddaad gaari iyo kaga qayb qaadanaysid waxyaaba aan u baahannahay baallooyinka iyo rullooyinka iyo maxaan ku idhaahdaa baldosariska iyo waa ama ama ama iska rogada ama waa wax fiican haddaad volunteer jidka ka qayb qaadanaysana la dhisaysid waa fiican